Ardayda jaamacadda Joogka ee dhigata culuumta caafimaadka ayaa si rasmi ah loogu soo xiray tababar waxbarasho oo ay ku qaadanayeen Isbitaal Goboleedka Jowhar. Tababarkani oo socday muddo ayaa ujeedkiisu ahaa in ardayda loo xoojiyo waayo-aragnimada iyo xirfadaha dhanka caafimaadka. Munaasabadda xiritaanka tababarkani ayaa waxaa qayb ka soo qayb galay mas'uuliin ka socda jaamacadda Joogka, maamulka isbitaalka Inter-Source iyo ardayda ka faa'iidaystay barnaamijkani. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka qayb gashay munaasabadda ayaa ka hadlay doorka ay ardaydu ku leeyihiin caafimaadka, iyagoo ardayda kula dardaarmay in ay wadaan dadaalkooda waxbarasho.
oo maxaa ku idhaahdaay ii sheeg meel meel meel fog inuu maaragta istaalka ugu yaalaa dareemaya dhammaantiin waxaa rabaa sida ani igu weyn tahay inaan horumar gaarsiiyo istaalkan wax aa u qabto maaragta waxqabadkayga aa kusoo bandhigo enerjigayga aa ku bixiyo dadaalkayga aa ku bixiyo aqoonteeda aa ku bixiyo sidaas lamid ah waxaan rabaa idinkane in maaragta ii sheeg aa ila qaadaan mas-uuliyaddaas oo maamulkuuna uu idin garab taagan yahay markhaati uu ka yahay waxaa idinku tixgelin doonaa sida u rabtiin inaad bulshadiin wax ugu qabatiin aa idinku tixgelin doonaa waxaa idinku soo dhaweyn doonaa aqoonta idinku jirto anigoona ma aragti nin jecleysi iyo wax kale aanan fiirinayn waa ogahay energy aadin ku jiro waxbaa soo barateen waxaa rabtiin in laidin dhiirigeliyo shaqo aa heshaan inaa shaqo heshiin waxaa ka muhiimsan in ma aragtay waxaa soo barateen horta marka hore bulshada aa ku celisiin qofku markuu dadaal sameynayo jaaniska soo baxo ugu horeeya asaa qaadanayo automatically micnaha cid kaa hor istaagi karta ma lahan adoo joogtid meeshaan oo ma aragta wax baranaysa hadduu jaanis imaado nin aanan isbitaalku weligiis imaanin practical ku qaadanin haddii korkaaga laga keeno anaa jawaabtaas dhiweydiinaya mas-uuliyaddas anaa qaadaayo mar kaste waxaa priority one iska leh ardayda joogto oo ma aragtay volunteerismku ku shaqaynayaan nafsadooda ma aragtay sheeg huraayaan ayagoona wax ma aragtay salary aanan qaadanayn xaquuqdiina waa ilaalin doonaa idinkan waxaa rabnaa inaa xaquuqda istaalka ilaalisaan xaquuqda maamulka ilaalisaan sharafta istaalka ilaalisaan kor u qaadaan dumarka waxaa lagu hantaa inay naxariis badan yihiin inta laiga filanaya in ka badanaa naxariis badanahay waana arki doontiin waana maaragtay idiin dadaali doonaa hadduu ilaahay karaan noqdo waa idinkugu soo celinaa mar kale isbitaalka daah gadaashiisa ku jira banaankuu taagan yahay adinkaa la rabaa inaad bilicdiisa maaragtay muujisaan adinkaa loo baahan yahay waana mahadsan tihiin maantana haddii la hadlo waxaa waaye hadalka ma la soo koobi karo wuu tiro badanayaa intaasaan kusoo gabagabeynaya aadaan u mahadsantihiin waxaa si gaar ugu mahad celinaya maamulka jaamacadda joobkey aad iyo aad u mahadsantihiin
ahna guddoomiyaha ardada jaamacadda joobkey faraceeda magaalada jowhar waxaan u mahad celinayaa mas-uuliyiinta kala duwan ee cisbitaalka weyn ee magaalada jowhar ee dadka ay u garan ogyihiin antrasos run ahaantii mahadha idinka gaadho ardaydii inta badneed ee hayseen traininka aad usoo qabateen waxay naqon doonaan arday lagu mahdiyo waxaan rajaynaa waxyaabo badan in aad u fududay doontaan si ay ugu tagaan goobaha kaleento amba tuulooyinka barakacayaasha si ay u booqdaan waxaan codsanayaa codsi dheerna u dirayaa inay u fududeeyaan xagga daabooyinka yaryar ee ay ku tagi lahaayeen goobihii yacni wixii inta ay ku barteen si ay ugu sii faarujiyaan bulshada kale jaamacadda joogkee qodheeda ayada naftirkeeda oo aan madaxa ardayda aan ka ahay guddoomiyaha waxaan rajaynayaa codsi dheer ayadana aan u dirayo oo aan dhahayo ardayda maadaama ay qalbigooda hadda treyno joogto ah loo hayay muddo saddex bilood ah iyo ka badan waa qalbigooda shaqo ayuu diyaar u yahay waxaan rajaynayaa in aysan sii fariisanin ay bracticada ay sii badiyaan sida tuulooyinka ay tagaanoo kaleento iyo barakacayaasha waxaan rajaynayaa in ay ku sii carbi doonaan waxaan rajaynayaa halahan oo keliya ma ahayn ardada jaamacadda waa ardayo badanaad jirto in ardaydaas kaleento loogu sii faa'iideeyo inta hadda ka baxday inteeda kale la keeno loona kala qaybiyo mcga iyo waliba isbitaalka weyn ee magaalada jowhar si ay arday khubarad leh ay ugu soo baxaan ee ayna ugu shaqeeyaan dalkooda waxaan fariin halkan ugu diray ardayda in aysan fariisanin in aysan ka caaganaanin markii ay waxbarashada loo keeno dhinaca kale agaasimaha guud ee isbitaalka weyn ee magaalada jowhar marwe ramle ayaa bogaadisay dadaalka ay wado bahda waxbarashada jaamacadda joobkay iyadoo sheegtay in tababarada ay fursad weyn ka helaan ardayda waxa ayna ku baaqday in garab istaag loo muujiyo ardayda barata kuliyadaha kala duwan ee caafimaadka ka mahad celisaan tababarka aa qaadateen halkaani nala fadhiyaan waxaa ugu horeeyo doctor cabdiraxmaan walba sidoo kale waxaana la fadhiyo mid ka mida howlwadeenada isbitaalka kuwooda ugu firfircoonaan dhihi karaa ardaydana ma aragtay juhdi ku bixiyo in uu u gudbiyo aqoonta ku duugan run ahaantii doctor abshir miinimo isagana waa salaamaya waan u mahad celinaya anuu uga faa'iidaysanaya fursaddan waxaan rabaa in aanan halkan lagu ekaanin annaga fursadaa idin siinay waxaa idin tusnay in isbitaalka uu idin baahan yahay ma aragtay maadaama isbitaalka isbitaalka gobolka uu yahay isbitaalka caasimadda uu yahay waxaa la rabaa in enerjiga laydinku bixinayo mid lamid ah ku celisaan idinkana isbitaalka ma ahan isbitaal shakhsiyaad uu leeyahay ama isbitaal brifada ma ahan waa isbitaal maaragtay public ah oo bulsho weyn u adeega waaye oo maaragtay populationka uu serviceka siiyey wax halkan aan lagu soo xisaabin karin ah keesaska maalinta uu qabto ku dhowaad boqol ilaa maaragtay siddeetan u dhexeeyo daily maaragtay sheeg admission caseska ayadoo saas uu u baaxad weyn yahay isbitaalka waxqabadkiisa in laga ma aragta banaanka laga istaago oo laga hagrado wixii la awoodo waxaa waaye annaga wayna xanuujinaysaa sababta dadaalka aadin kugu bixinayna waxaan rabnaa in wixii aa idin barnay aa ku celisaan isbitaalka sida haddaba ma aragtay commitment aa ma aragtay u muujinaysaan sacrifice aad u muujinaysaan oo aan oo garab taagan tihiin oo qaarkiin run ahaantii ee noo tiro kooban yihiin juhdi ay ku bixiyaan isbitaalka shiftiga daily ay soo galaan oo maalin aysan maqnaa ardada way kala way kala yihiin dadna micnaha waajibaadkooda waxay u gutaan si
tababarkaani ayaa la filayaa inuu waxweyn ka bedelo tayada adeegyada caafimaadka ee gobolka shabeellaha dhexe maadaama ardayda ka faa'iidaystay ay noqon doonaan xirfadlayaal aqoon iyo khibrad dheeraad u leh mustaqbalka dhow